الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق kazakhistan waa dal ka mid ah kuwa dhaca mandiqadda bilaadumaa waraa nahri turkistaanta galbeed ama bartamaha qaaradda aasiya waxaa lagu tilmaamaa dalkan inuu yahay dalka ugu weyn dunida ee aan lahayn wax bad ah marka laga hadlayo masaaxo ahaan dalkan wuxuu ku fadhiyaa in ka badan laba milyan oo kilomitir oo iskuweer ah sidaasi ayuuna ku noqday kazakhistan dalka sagaalaad ee ugu ballaaran xagga bedka waddamada caalamka si kale haddii loo tacriifiyo kazakhistan wuxuu dhacaa awraasiya ee u dhexeeya aasiya iyo yuruba qaybta galbeed ee dalkan ayaana ka mid ah qaaradda yuruba sidaasi ayuuna kazakhistan mar keliya ku noqonayaa dal eeshiyaan ah ama yurubiyaan ah waqooyiga iyo galbeedka waxaa ka xiga dalkan waddanka ruushka halkaa barigana ay kaga wada aadan yihiin dalalka shiinaha iyo ruushka koonfurna waxaa kaga beegan dalalka shiinaha qarkhistan iyo turkmanistan dadka dega dalka kazakhistan waxaa qiyaastooda lagu sheegaa ku dhowaad siddeed iyo toban milyan oo ruux qowmiyadu ahaan marka loo qaybiyana lixdan iyo saddex boqolkiiba waa qowmiyadda khawaasiqada saddex iyo labaatan boqolkiiba waa ruush halka inta soo hartayna ay isugu jiraan ligoor usbak iyo yukrain in ka badan toddobaatan boqolkiiba dadka dega kazakhistan waa dad muslimiin ah halka in ka badan labaatan boqolkiiba lagu tilmaamo inay nasaaru yihiin intaa soo hartayna waa dad laadiiniyiin ah maadaama uu mandiqad ahaan dhaco dhulka bilaadu maawara'a nahri wuxuu dalkani ka mid yahay xilligii dowladdii umowiyiintu haysay hoggaanka muslimiinta hoggaamiyaashii aannu magacyadooda ku soo xusnay warbixinnadii hore ee bilaadu maawara'a nahri oo uu ka mid ahaa qutayba ibnu muslim albaahili ayaa sabab u ahaa inuu islaam ku gaaro dalkan dadka ku noolna ay qaataan diinta islaamka xamalaadkii hoggaamiye qutayba ibnu muslim albaahili ayaa lahaa wejiyo dhowr ah iyagoo qaatay wakhti dheer waxaana halgan jihaad ah oo aanay ka marnayn siyaasadda sharciga ah ay ugu dambayntii mandiqadda bilaadu maawara'a nahri noqotay daar islaam oo ay ka dulbabanayso raayadda islaamka marka laga hadlayo taariikhda dhow dalka kazakhistan wuxuu ka mid ahaa jamhuuriyaadkii uu gumaysiga ku haystay midowgii suufiyeed kala furfurkii midowgan kadib dagaalkii afghanistan ayaana dalal badan oo ay ku jirto kazakhistan ka dhigay kuwa si muuqata uga xoroobay ruushka inkastoo weli ay ku jiraan gumaysi dadban burburkii midowgii suufiyeed kadib wuxuu dalkani ka mid noqday kuwa haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka oo uu ka dhaxlay suufiyeedka laakiin ruushka iyo maraykanka oo iskaashanaya ayaa ku guulaystay inay hubkadhigis ku sameeyaan dalkana ka saaraan liiska dowladaha heesta hubka waxgumaada magaalada astana ayaa ah magaalo madaxda dalka kazakhistan magaalooyinka ugu caansan waddankanna waxaa ka mid ah agtaw aktobi saaraan simay iyo kuwo kale
كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات